taliyaha booliiska magaalada edmonton rod kanaag iyo ku-xigeenadiisa mid ka mid ah ayaa shalayta kula hadlay bartamaha magaalada edmonton warbaahinta waxa ayna sheegeen in weerarka lagu qaaday mid ka mid ah ciidamada booliiska oo gaari lagu dhuftay dabadeedna la midiyeeyey iyo afar ruux oo kale oo gaarigaasi ku dhacay intii ay booliiska cayrsanayeen oo uu ka dambeeyey wiil soomaaliyeed oo soddon jira kadib markii la shaaciyey in wiilkaasi uu soomaali yahay gacanta booliiskana uu ku jiro ayaa waxaa si deg dega ku kulmay indhergaladka magaalada edmonton iyo madaxda ururada soomaalida ee magaaladaasi oo inta badanba kulmo markii uu dhibkanoo kalaa uu dhaco maadaama ay edmonton degan yihiin soomaali aad u fara badan markii uu shilkaba dhacay waxaa tegay dad soomaali ah oo sida ay wax u dhaceen iyo shaqadii booliiska ay qabanayeen ba arkay siciid maxamed khaliif waxa uu ka mid yahay dadkii soomaaliyeed ee markii howlgalka uu socday goobta tegey xilligiiniyo waxay ahayd abaarku aadana saacad sideed iyo barkii xaafad baan kasoo baxay meesha u dhoweyd waxaan la kulmay meeshiyo oo afarta dhinac booliska xiran yahay diyaaradana ay muxuu ahaa ay dusha xoog maaragtay kusoo mareen oo miig camal ah de wax wax meesha ka jirin maba markii waan muxuu ahaa mas masii masii qeexi karin kollega lakin wax dhaceen waan waan dareemay kolley hadii niyaho waxaan u malayn xilligaas bay ku aadineen markay wax dhaceen soomaalida magaalada edmonton degan iyo madaxda ururadeedaba waxa ay qabanqaabiyeen kulan ay kasoo qayb galeen madaxda gobolka iyo qaar ka mida kuwa dalka canada waxaana ka mid ahaa madaxdii shirkaasi kasoo qayb gashay wasiirka dhismaha iyo howlaha guud ee dalka canada amajid sohi sidoo kale wasiirka waxbarashada ee gobolka alberta dave egan waxaa kale oo joogay sida ay ii sheegeen ka qaybgalayaashii madax kale iyo soomaali aada u fara badan waxaana la isla beeldhigay sidii arrintan si wada jira looga hortegi lahaa isla maalinnimadii shalay ayaa waxaa magaalada edmonton ka dhacay kulan ay soo qabanqaabiyeen mid ka mid a ururada islaamka ee degan gobolkaasi ururkaasi ayaa ku qabtay bartamaha magaalada edmonton isu soo bax weyn oo lagu dhaleeceynayo falkii dhacay iyo weliba sidii si wada jira ay reer edmonton uga hortegi lahaayeen arrimaha la xiriira argagixisada ururkan ayaa sheegay inay ulajeedada ay isugu soo baxeen ay ahayd in aan faraha la isku fiiqfiiqin kulankaasi ayaa waxaa isagana ka qayb galay guddoomiyaha gobolka alberto iyo madax kale oo ay ka mid yihiin wasiirka majiid sohi ee dowladda federaalka ah shariif maxamed xaaji waxa uu ka mid yahay soomaalidii halkaasi ka qayb gashay walahi wax lama filaan ay igu noqotay kolley ma wax dhacay warba kama hayn marka warkii markaan maqlay haddii wax qof bini aadan ah uu ka naxo oo uusan filin bay igu noqotay marka haddii allahu aclam kolley waxay noqon doonto maalmaha soo socda ayaa la filayaa in eedeysanahani maxkamad la hor keeno dabadeedna ay boolisku faahfaahin warbaahinta la wadaagaan jaamac bula jaamac v o a edmonton